taliyaha booliiska qeybta gobolka mudug ee galmudug gaashaanle dhexe cali muuse maxamuud ayuu u heliyayeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka mudug iyo kan degmada gaalkacya iyo weliba saldhigga booliiska iyo ku harag jarana deegaanka saaxwanaag ee gobolka mudug oo ay koyo baahiyo fara badan angabeen bulshada deegaanka saldhigun cusub ayuu weeldhadeen bulshada deegaanka saaxwanaag ee gobolka mudug iyo weliba uuse qeybweyn kuga ada doone arrimo ammaanka ee guud ahaan bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hooskoyow ankoreenkana ku mid ee odayaalka dhaqankiiyo waxgaradka deegaanka saaxwanaag iyo waliba siyadii handhawaayana hirgelinta iyo harag jarka saldhigga booliiska
waxaan daafurnay maanta saldhigga saaxwanaag oo ay dhiseen dowladda iyo dadweynaheeda asalaan maanta waxaan u joogna ilaah baan ku mahadsan inaan maanta ciidamadii amniga ee ka shaqayn lahaa dadku say u nabadgeli lahaadeen oo sharciga iyo kala dambayntu aysan maarata qof walbaaba siduu rabo sidaas uga yeeleen ciidanka maarata loo soo carbiyey inay amniga ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida maarata ay gacan bira ku qabtaan aad iyo aad baan maarata ilaah ugu faraxsannahay waa ku bogaadinayna cid walboo dowlad iyo shacab iyo odayaal iyo maarata cid walboo gacan ka geysatay saldhiggaanna maanta inuu shaqeeyo mas-uuliyadda deegaankaanna ay yeelato boolis iyo amni ka shaqeeya nabadgelyada maaratay dadku sidaysan maarata dad siman u noqon dhallinyaradaana waxaan leedahay shaqada loo dhiibana waxaan leedahay waxaad ahaydeen dad awal wiilal guryahooda iyo xaafadahooda kasoo taaha kasoo toosa ilmo hebel loo yaqaano maanta waxaa la inii yaqaanaa ciidanka maamul goboleedka galmudug ciidanka dowladda soomaaliya federaalka ah dadka soomaaliyeed oo dhan way inii siman yihiin maanta waxaa la filayaa in saldhiggii nabadda la istaajiyey dadkuna waxaan rajaynayaa inay bartaan in dowladnimada cadaaladda laga dhex raadiyo nabadda laga dhex raadiyo qof walba uusa asagoo middii uu yaqaanay u khaaska ahayd uusa qabsan ee uu qabto mid la wada leeyahay dhinaga kale taliyaha booliska qaybta gobolka mudug ee galmudug gaashaanle dhexe cali muuse maxamuud iyo weliba uuse faahfaahin gubiyey adeegyada bulshadan gobada doona saldhigga cusub ee deegaanka saaxwanaag
dhib badan aan ka marnay waxaan ugu talagalnay ciidankan iyo saldhiggan inay deegaanka nabad ku soo celiyaan waxaa ka shaqayn jiray boliis ka soo taga gaalkacyo oo shidaal iyo qarash badan ku baxo waxaan rabnaa boliiska halkaan jooga inay ka shaqeeyaan gacan birana ku qabtaan dadka deegaankan jooga waxaa colaad waddanka gelinaya qof keligiisa oo aan la tashan cidna la tashan oo dadka deegaanka wax tala ah colaad uusa ku lahayn baa qof keligiisa soo abuuraya qofkaasaan rabnaa gacan biranay ku qabtaan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ma rabo inaan hadalka badiyo waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshada saaxawanaag waa mahadsantihiin door kuufan ee ah inaad iskutashin aad ku dhisateen xarumaha muhiimka ee bulshada sida hadda odayaasha dhaqanka iyo maamulkuna ka dhawaajiyeen una diyaarsan yihiin inay hirgeliyaan xarumaha kale xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada gobol ahaan iyo dowlad ahaanna afka dowladdaana ku hadlay waxaan diyaaruna inaan qayb ka qaadanno deegaanka saaxwanaag ee gobolka mudug iyo weyba markii aan ka horreeytay lagu hirgeliyay saldhig lanka adeegadoona bulshada deegaanka